صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن الدكين الملائي من التاسعة قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المخزومي من الخامسة قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي من الثالثة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرأ بين نسائه markii nebigu uu baxahayo oo safar uu u baxahayo haweenkiisa ayuu qurco u ridi jiray midii marka qurcadu u soo baxdo ayuuna la safri jiray waxayna ka mid tahay ashra wanaaggiisa iyadoo ayna waajib ahayn in uu u qurceeyo miduu rabo uu la bixi karo fataarat ilqurcatu calaa caa'ishata wa xafsata qurcadii waxay u soo baxday caaisho iyo xafsoo wada jooga fa kharajataa macahu way la soo baxeen marka wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama idaa kaana billeyl markii habeenki uu jiro saara maca caaisha wuxuu la soconayay caaisha habeenka markaa mar haddii safar lagu jiro ma laha qasmi ma laha markii la dego yaa qasmigu soo baxa laakiin intii la socdo ma laha qasmi marka caaisho ayuu la soconayay uu la sheekaysanayay labadooda awr yaa isdhinac socda yataxadau macaha faqaalat xafsatu licaaisha xafsa waxay ku tira caaisho alaa tarkabiina alleylata baciirii wa arkabuu baciirak miyaadan fuulaynin cawada awrkayga aniguna aankaada kaada fuule marka xafso xoogaa qiira gasho waxay iyadoona damacday inay sheekada nebiga markeeda hesho wayna ka da-weyneed xoogaana way ka markaas ra'yi badisay fatanduriina wa anduru marka waxaan fiirinayaa siuu aniga iila sheekayso adiguna waxaad fiirinaysaa sida aad kaligaa tahay maalan qaalat bala marka xoogaa caaisho way ka yacni habeenkaas ra'yi badisay arrinkiina waa ka aqbashay farakabat caaishatu calaa baciiri xafsata ayay fuushay وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة أوركي يؤيمد نبيه عائشة يضو أي سارنتها حفصة فسلم وسلامي ونا وقال مركا إنا حفصة سارنتها ثم سار معها حتى نزلوا إلى ومركا يكدقين ولا سعودي يعني لابد أور با سلنا سعودي faftaqadathu caaishatu way weysay caaisho faqaarat xanuunkii baa markaa ku soo kacay khayrada marka habeenkii o dhanna wuxuu la soo sheekaysanayay xafsa haddana iyaduu la degay kolba qasmiga iyadaa iska lehed falamaa nazaluu jacalat tajcalu rijlahaa bayna alidkhiri markii ay degeen ayay waxay gudagashay inay lugteeda geliso idkhirka yacni cawska inay lugteeda geliso wataquulu yaa rabbi sallit calaya caqraban aw xayatan taldaqunii maa sha allah saas isku habaaraysa waxaa ka tan badisa marka barnaamijkii khayrada markaasay waxay isku habaaraysaa marka dhabna kama aha laakiin un khayradii baa ka soo baxda laakiin iyadu inay ishabaarto ma aha danteedu sallid calaya caqraban aw xayatan taldaqunii rasuuluka yani hada rasuuluka rasuulkaadi waa kan maxaan ku sameeya cawadoo dhanna xabsuu la joogay haddana hayadii ula degay maxaan ku sameeya walaa astatiicu an aquula lahu shay-an yani hada rasuuluka mubtadee khabar waayo walaa astatiicu an aquula lahu shay-an inaan waxna idhaahdo aan wax ku dhahona ma kari karo marka dhinacaas iyadu isu buuratay oo ina iyadu ishabaartay yani habaar dhabana kama aha ee yani khayradaa ka keentay yani طيب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة الأنصاري من التاسعة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد دراوردي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثهما في حديثهما وأيو إسماعيل بن عبد العزيز صح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشل من الثامنة ويعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف من التاسعة عن زكريا بن أبي زايدة الهمداني عن الشعبي عامر بن الشراحيل الشعبي عن, عن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام جبريل أياك سلام عليك قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله سيغانا كل سنة بتقول لي يا رحمة الله أهات حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الملائي عبد السلام بن حرب بن مصل الملائي من الثامنة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال سمعت عامرا شعبي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما ها صحيح عبد الرحيم يعلى قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اصباد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد من التاسع عن زكريا بهذا الاسناد مثله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان احكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب اخبرنا شعيب بن ابي حمزه الحمصي عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة لابد وصول ما ديه ترخيم على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى النبي يقول وحو أركا يوحانا نوركي جبريل نواجوغا وحينا كمتها يعني عجائبك يعني إلهي أبو ريتان كيس nabigiina waa arkaaya iyaduna ma arkaydo waana indha bani aadan ay labadoodba qabaan waxay sahlaysaa markaa waxyaalo badan in lagu fahmo arrinkan oo kaleeto yani indha ilaahay uu abuuray labadoodba qabaan jibriil isagoo arkahaya iyaduna ma arkayso meeshiibuna jooga baabun minhu waa dikru xadiidi umi zarcin xadiid umi zarcin marka xadiid dheer waaye culimmaduna waxay sida badan baab uga dhigaan baabu xusni lcishrati yacnii dhaqan wanaagga ninka uu haweenkiisa kula dhaqmo waxayna leeyihiin yani qiso dheer waaye oo caa-isha ay ka sheekaynayso oo filjaahiliyati dhacay maca daalika nebigu waa dhegaysanayaa naga dhaaf waxaan jaahiliga dhacay ma dhahaayo sheekadiiu ka dhegaysanayaa markii ay warrantay warrantayna kelimad yaruu ku leeyahay oo fii aakhiri alxadiid oo ah ana laki ka ummi zarcin ka abi zarcin liummi zarcin marka ishro wanaagsanaa ku jirta yacni nebiga yaa dhegaysanayay isagoon hadalkii ka goyn oo dhammaan muddo dheer ay hadlaysay waxa ay ka hadlaysaana ay yihiin xadiida ama xaadisa fi ljaahiliyati dhacday قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناد كلاهما عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة هشام بن عروة سيدا بدن هو كوريا أبيه عروة لكن هل كان وهو كورنا عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت جلس إحدى عشرة إحدى عشرة امرأة طيب waxaa fadhiistay kow iyo toban haween waa qiso filjaahiliya dhacday marka fatacaahadna waxay ku ballameen wa tacaaqadna ay isku dhaarsadeen allaa yaktumna min akhbaari aswaajihinna shay-an in aysan ka qarinin nimankooda akhbaartooda shay oo mid walba dhammaan ninkeeda akhbaartiisa iyo axwaashiisa ay ka waranto qaalat iluulaa midii hore a bilowda waxay tidhi zawjii laxmu jamalin ninkaygu waa neef awr ah hilibkiis qafin ee caato ah neef geel ah awr caato ah hilibkiis waay oo calaa ra'si jabalin buur korkeeda saaran laa sahlun fa yurtaqaa markaa hilibkaas meeshaas saaran buurtaasu ma aha buur sahlan oo la fuuli karo walaa samiinun fa yuntaqal mana aha hilib bis yacnii baruur leh oo markaa la soo qaadanayo oo guryihii loo soo qaadanayo marka waxaa iskula jira isagoo xun hilibkii isagoo meel sare oo aan la fuli karin yaalla waa xashafan wa suu'a kiilatin waayo meesha laga yidhahdoo kale yacni waa wax aan fiicnayn si sahlan aan lagu gaari karin ayib qaalat aaniya markaa ninkeedii way caydataas marka yani waa cayday cayna wax uma reebin yani dhinac kastaba markii laga fiiriyo wax qiimaa uu leeyahay lama arko qaalat athaaniyatu zawjii laa abuhu khabara zawjkayga ma ka warramahayo khabarkiisay innii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa anlaa adara in aanan waxba ka teginin haddii aan khabarkiisa wax ka sheego inaanan wax ka teginaan ka cabsanahayaahoo wuxuu leeyahay wax badan oo aada u liita yani oo akhbaar ah ama dhaqan ah ama dabeecad ah ayib in adkuru in adkurhu haddaan sheego adkur cujarahu wa bujarah xujarta iyo bujartu waa xididada qaybaha intay xirxirmaan jirka hoostiisa ku xirxirma iyo kuwa jirka korkiisa ku xirxirma oo muuqda marka xididada bini aadanka yacni dadka gabalkood xididadiisa un sidii ay u socdeen oo jirka u dhex maraayeen si ka duwanay samaynayaanoo waa xirxirmayaan gudahay ka xirxirmayaan ama bannaankay ka xirxirmayaan marka waxaa soo baxaysa wax aada moodo burooyin marka waxay ka wadaa haddii aan sheego ceebihiisa hoose haddiiba aan sheegahayo ninkan akhbaartiisa waxaan sheegahayaa ceebihiisa hoose iyo kuwiisa muuqdaba waxba kama tegayo marka laakiin ma dhamay karo khabarkiisa o dhan lama soo wareegi karay tiri laakiin waxay ku sheegtay ceebihiisu inay u qaybsamaan kuwa qarsoonoo hoose iyo kuwa bannaanka yaalla iyaduna way cayda qaalat ahaaliثa zawji lcashanaq ninkaygu waa nin dhirar badanay tiri laakiin dhirar macno la-aan ah carabtu waxay tiraa ninkan dheer caqligiisa yani waa waa baxay in andiq uطallaq haddii aan dhawaaqo waa lay furaa wain askut ucallaq haddii aan aamusona waa lay tacliiqinahay tirioo naag nin haysatana ma ihi mid hor bannaanana ma ihi meel ii roon lama arka bay tiri marka waa mid dheer laakiin dheer macno la aan lahayn oo dheenac ii roon aan la arag haddaan hadloon idhaahdo war waa sidee waa furan tahay haddaan aamusano nin la-aan baan ahay qaalat araabicatu zawjii ka leyli tihaamata laa xarun walaa qurun ninkaygu waa habeenka tihaamoo kale xijaaza wuxuu u qaybsamaa najdi iyo tihaama najdigu waa intaa bari xigta tihaamaduna waa inta u dhow baxrul axmar marka xagga kulaylaha dhinaca najdigaa badan oo kulayl badan markii kulayl labaduba waa jiraan laakiin dhinacaasaa kulayl badan marka marka qaboobaha la soo gaaro ama uu jawigu muctadilka noqdo dhinaca tihaama roon dhinaca najda xigaa mar walbaa kulu yahay marka waxay leedahay waa habeen tihaamoo kale oo aan kulaylna lahayn qabow laga didona aan lahayn bay tiri way ammaanta iyadu walaa makhaafata walaa sa'aamata cabsi ma laha ninkaygu wax laga daalona ma aha noloshiisu an way ammaanatay ayib qaalat alkhaamisatu tii shanaadna waxay tidhi zawjii in dakhala fahid wain kharaja asid walaa yas'alu camaa cahid waxay tidhi ninkayga markuu guriga soo galo waa fahad oo kale fahadkana waa haram cas bahalka la yidhaaha hurdo badanaa lagu yaqaanaa marka guriga markuu soo galoba waa isdhigahay hurdu gelahaya waa iska hurdahaya wain kharaja asid markii uu guriga ka baxona waa libaax waa libaaxoobay wuxuu arkoona madaxu ka jebi karaa walaa yas'alu camaa cahid wixii uu yaqiino maalkiisa oo gurigiisa oo laana kama warramaayo mana su-aalhayo maalkii xaggee geysay xoolihii aan ku dhibay ka warran ma dhahayte waa ammaantay ayib qaalat asaadisatu zawjii in akala laf wain shariba shtaf wain idajaca ltaf walaa yuuliju lkafa liyaclama albah tan sadexaa lixaad waxay leedahay ninkayga haddii uu wax cuno lafa waa murugsana waxba ka tegi maayo waxba ma soo hambaynaayo wixii aan kariyo o dhan waxaa dhici karta in saxankii loogu shubo wixii aan saxanka ugu shubana uuna waxba ka tegin waxba soo hambayn wain shariba shtafa haddii uu wax cabona waa hiinsana waxba kama tegin isaga wain idajaca altafa haddii uu seexdana dhinacaasuu usii jeesanahay tiri dhinaca mooge dhinacayga mooge dhinac kale usii jeesanaya walaa yuuliju lkafa gacantiina ima soo gelinaya tiri gacantiisa liyaclama albatha si uu u ogaado murugta ay haysa ilahaa saawi maayo gacantiisa igu taaban maayo xaaladda aan ku suganahay iyo murugta aan ku suganahay waxba kama oga waa cayda qaalat asaabicatu zawjii hayaayaau aw qaalaa cayaayaau abaaqaa'u kullu daa'in lahu daa shajaki aw fallak aw jamaca kullan lak tan toddobaadna waxay tihi zawjii hayaayaau marka shakiyaa ku jira hayaayaau miyuu yidhi mise cayaayaa waxaa shakisan marka raawiga ciisa bnu yuunus hishaamma wuxuu yidhi hayaayaau mise cayaayaau waxaynu noo imaan doontaa cayaayaa-udaa sax ah sida riwaayada dambe noogu imaan doonta waxay leedahay marka hayaayaa waa nin mugdi saaran yahay leedahay yacnii mugdi baa saaran waxaad moodaa in daruuro ay saaran tahay waxba ma fahmaayo meel kastaba mugdi inuu ka xigo aw qaalat cayaayaau cayaayaau waa nin doqon ahoo xitaa haween sida loo isticmaalo aan aqoon cayaayaau dabaaqaau waa nin daboolan dabaaqaau yacnii waxbaa ku daboolan oo waxba ma fahmaayo kullu daa'in lahu daa cudur kasta cudur u yahay wax yar hadday ku dhacaan iyo wax weyn hadday ku dhacaan wax uu u sabri karo lama arko cudur kastaba cudur u noqonaya cudur lagu sabro iyo cudur laysaga tacamulo yaa jira iyo wax ka weyn kullu cudur u yahay shajaki aw fallaki ama waa ku dakrahay tiri haddii uu kuu gacan qaado aw fallaki shajiga marka waa daqarka madaxa iyo wejiga ku dhaca aw fallak amase waa ku jebinaya ximin kaluu kaa jebinaya aw jamaca kullan lak ama dhammaanba waa ku kulminaya wejigana waa kaa dakraaya xibin kalena waa kaa jebinaya marka waxay ku ammaa ku cayday dabeecad xumo iyo qallafsanaan iyo caqli xumo qaalat athaaminatu zawjii alriixu riixu zarnab waalmasu masu arnab tan waa ammaanta waxay leedahay ninkaygu xagga carafta wuxuu la mid yahay geedka zarnab la yidhaahdo oo geedo baxo oo carfoon ah marka nin carfoon waayo aan qurmayn sida haweenka ay u jecel yihiin raggu inay iscarfiyaan ee cishrada wanaagsan nimanku inay iscarfiyaan waayo marka waxay ku ammaantay riixo wanaagsan walmasu masu arnab taabashaduna waa bakayle taabashadiisa oo tintiisu aad bay u jelcsan tahay qofkii taabtaa gacantiisu waa raaxaysanaysaa marka xagga dabeecaddana waa nin aad u wanaagsan oo dabeecad jelacsan waa ammaanta qaalat اtaasicatu zawjii rafiicu اlcimaad waa nin tiirar dheer yacni guri dheer buu leeyahay tiirarku markay dheeraadaan gurigu waa dheeraana marka hoogaa nin dhaqaalo haysta oo guri aad u dheer oo hawadu si fiican usoo gelayso degan bay ku ammaantay awiilu najaad طawiilu nijaad sidada seeftiisuna ay dheer tahay isagana waxay ku ammaantay misana inuu nin dheer u yahay waa waxa kinaayada la yidhaahdo طawiilu nijaad maxaa laga fahmaa yani inuu dheer yahay mar hadday seeftii sidadeeda ay dheeraato isaguna waa dheer yahay cadiimu ramaad dambaskiisuna waa weyn yahay meesha wax lagu kariyo waa buuxsantay dambas iyadana maxay ku ammaanaysaa waa kinaaya can karati dabki markii aad wax loo kariyo aad wax loo kariyo ayaa dambas ku badana wax karintaas badanna maxay tahay waa diyaafo badan marka sakhinnimo iyo diyaafo badan ayay ku ammaantay qariibu lbeyti min annaad gurigiisu wuxuu u dhow yahay meelaha lagu shiro ama lagu haasaawo ama lagu sheekeeyo yuu u dhow yahay oo marka dadka markii ay haasaabaan hadday cuno u baahdaan gurigiisaa cunadii loo aadahay way ammaantay qaalat alcaashiratu zawjii maalik zawjeygu maaligaa la yidhaha famaa maalik maalik muxuu yahay maxaa ka taqaanin maalik maalikun khayru min dalik maalik waxa aa sheegteen dhan buu ka khayr badan yahay lahu ibilun kahiiraat lmabaarik wuxuu leeyahay geel fadhiyaalkiisu ay badan yihiin wax badan fadhiya qaliilaat lmasaarixi soofitaanadiisuna ay yar yihiin kayf waa geel diyaar u ah mar allaale oo mar marti uu yimaadoba ama marti ay timaado in loo qabo marka fadhigiisu waa badan yahay waxaa lala sugahayaa martiyaal inay yimaadeen jaahiliyadiiy sidaas ahayeen yani akhlaaqiyaad wanaagsan oo ambiyadii hore ay ka dhaxleen bay haysteen marka xagga diyaafada iyo karamka aad bay ugu wanaagsanaan marka soofitaanadiisu waa yari fadhiyaalkiisuna waa badan yihiin intuu fadhiyoge إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك markii turumbada dhawaaqeeda ay maqlaan waxay yaqiinsanayaan inay halaagsameen yacni turumbada markii khamrada la cabo oo xoogaa la heeso oo maaragta cuno loo baahdo ayaa geeli la qalahaya marka marba hadday turumbo maqlaan waxay yaqiinsan yihiin inay halaagsameen oo la qalahayo oo loo qalahayo dadka meesha fadhiyey oo shaaribiinta ah qaalat alxaadiya qaalat alxaadiya cashrata mushkila nuskhooyin badan bay alxaadiya cashrata ku taalaa laakiin alqiyaas muxuu yahay alxaadiyata cashrata laakiin saasaa un nuskhada hadda ku taala yani matniga uu dhigay zawjii abu zarcin ninkayga waa abu zarc famaa abu zarcin abu zarci muxuu yahay anaasa min xuliyin udunaya wuxuu ka buuxiyey labadayda dhigood dhigood dhigadhigo wuu ka buuxiyey dhigahayga waa ii buuxiyey wamala'a min shaxmin cadudaya wuxuu ka buuxiyey baruur labadeyda cududood maasha allah waa buuranta wabajaxanii waa iga farxiyey fabajixat ilaya nafsii markaa nafsadeydaa ii faraxday warka markuu noloshiisu ay wanaagsan tahay nafsadiisa waa ku farxaya markay noloshiisu xumaadsan isagaa iskaraahiysanayaa ilaa marka dambe karaahiyadu ay gaarto inuu iska taxalluso wajadanii fii ahli qunaymatin bishiq wuxuu iga soo dhex helay oo iga soo wato oo iga soo guursaday xoogaa riya dad leh bishiqin dhibaatana ku sugan xoogaa riya ah buu iga soo dhex waday leeda fajacalanii fii ahli sahiilin wa atiitin wuxuu idhex keenay fardooley yacnii dad leh fardo wa atiitin iyo dhawaaqa markii awrta la raro ama geela la raro jiiq jiiqda ka yeerto waay atiit iyo geel dad leh waay marka yacni wuxuu idhex keenay dad geel leh farda leh wadaa'isin wa munaqin iyo dad beeraley ah oo hooyaa yacnii maalalkao dhan ay u kaamil yihiin geelle fardale beerale daa'isku waa markii markaa la soo jaro sabuullada dalaga ee meel lasoo dhoobo ninka garaaca oo kala findhixiya sabuulka iyo mirta waa daa'is daasa yaduusu fawaa daa'is wa munaqin iyo mid ka nadiifiya markii mirta iyo la kala bixiyo sabuulka maalan sareenta ama semisegada il wax la yidhaaha ku soo harta markaas munaqigu waa markaa il bixiyo waaye markii lasoo tumo oo lasoo kala findhixiyo sabuulkii iyo mirtii wixii ku soo haro oo il ah nin kala dad kala bixiyo facindahu aquulu falaa uqabax agtiisa waan ku hadlaahay tiri mana lay xumeeyo naga aamus waxba sheegi may sidee bela qabto layma dhahmid wa arquduu fa atasabax waan jiifadaa waanaan subax jiifadaay tiri waan subax jiifadaa maxay tahay yani canjarada dub la dhihi maayo dad kaleeto ayaa ka shaqaynaya oo khadan baa noo jooga wa ashrabu fa ataqannaxu fa ataqannax waan cabaa caabitaankana waan fiiqsadaa tartiibkaygaan u cabaa shay-an fa shay-an baan u cabaa waayo intaa waxaan boobsiidoo cabto kaala shaqay la dhihi maayo faraaq baan ku noolahay wakhti badan baan haystaa ummu zarcin famaa ummu abi zarcin ummu zarcin yacni hooyadiis abu zarcin hooyadiis famaa ummu abi zarcin abu zarcin ninka la yidhaahdo hooyadiis maxay tahay xukuumuhaa radaax jawaanadiisu waa buuxaan ya jawaanadeedaan leeyahay jawaanadeedu waa buuxaan yacni ammaantii asaga intay la dhaaftay bay hooyadiis ammaanaysaa xukuumuhaa yacni acdaaluhaa waayo jawaanadeedu radaaxun waa waaweyn yihiin waa buuxaan wa beytuhaa fasaaxun gurigeeduna waa guri weyn guri cariiri ama degana ibnu abi zarcin ninka abu zarci la yidhaahdo misana ilmihiisay ammaanaysaa wiilkiisa fama bnu abi zarcin abu zarcin ibnigiisa waa maxay madjicuhu kamasalli shadbatin madjicuhu kamasalli shadbatin waxay ku ammaanaysaa nin dhuuban inuu yahay wiilka waxay leedahay meesha uu jiiftaa kamasalli shadbatin shadbadu waa caleenta geedka timirta waa dhuuban yahay soo maaha marka waxaad moodaahay leedahay meesha uu jiifto in lagu jiiday shadba yacni kasalli shadbatin ama jiidid muxuu ahaa caleentii geetimireed yacni caleen dhuudhuuban waaye marka waxay leedahay meesha uu jiifto waa sidaasoo kale macnaheedu waa marka waa nin aad u dhuuban waayo aan calool weynayn feera weynayn iyaguna way jeclaayeen wiilashu inay sidaas yihiin gabdhuhuna ay calooshooda saas oo kale tahay baridun ay weyn tahay waa jeclaay wa tushbicuhu diraacu ljafrati waxaa dherjiye bay leedahay waxarta yar tagoogteeda yani ma ir weyna wax yar baa ku aadan bintu abi zarcin ciddii waxba kama tegin abu zarcin gabadhiisa famaa bintu abi zarcin abu zarci gabadhiisu waa maxay طawcu abiiha wa طawcu ummiha maa sha allah dadka muslimka xaalad ay la-yihiin waaye marka waa adeecitaanka aabbaheed waa adeecitaanka way wixii aabbaheed ka dalbaba horay ka adeecaysa wixii hooyadeed ka dalabta horay ka adeecaysa wa mil-u kisaa'ihaa go-eeda buuxeeda waayo iyadu waa cayilantaha go-eeda waa buuxidaa markii ay mara xiratay wa gaydu jaaratihaa midda lala qabona caradeeda waayo way ka caraysiiday yacni wanaaggeeda ayaa marka daradeedii ka caraysiiyey jaariyatu abi zarcin famaa jaariyatu abi zarcin intaasoo dhan nabigu waa dhegaysanaya waxaan daldalay ma dhahayo jaariyadii ama addoontii uu lahaa abu zarcin famaa jaariyatu abi zarcin laa tabuhu xadiihanaa tabhiihan ma fidiso sheekadeenna hoose fiditaan yani waxay ku wanaagsan tahay marka xifdu lamaana walaa tanqusu miiratanaa dad kale uma geyso quudkeenna khaa'inad ma aha waxa guriga noo yaalla meelo kaleeto uma daldasho walaa tanqusu miiratanaa tanqiisan marka waxay isku khilaafeen riwaayadan iyo midda noo imaan doontaa kelimadan dabdigeeda qolo midaana waxay u dabdinayaan walaa tunaqisu miiratanaa tanqiisan marka ficilka iyo masdarku way iswaafaqsan yihiinoo waa facala tafciil riwaayada dambena waxay u dabdinayaan walaa tanqusu miiratanaa tanqiisan marka ficilka iyo masdarkaa iskhilaafsan marka markaan horeeto waa rubaaci markan dambena waa hulaaث laakiin masdarkii wuxuu ku waadiyey tafciil walaa tanqusu miiratanaa tanqiisan yani ma naga qaado nagama xado cunadeenna xaditaan walaa tamla-u beytanaa tacshiishan gurigeenna kama buuxido qashin ee intay xaaqdo qashinkay fogaysaa meel fog naga geysaa qaalat kharaja abuu zarcin abuu zarci gurigii uu ka baxay waalawtaabu tumkhadu sibraaradii iyadoo la lulaayo oo laga goobahayo subagaan falaqiya imra'atan wuxuu la kulmay haweenay macaha waladaani laba wiil haysata kalfahdayni laba haramcadoo kaleeto ah yalcabaani min taxti khasrihaa kelideeda hoosteeda ayay waxay ku cayaarayaan birumaanatayni laba rumaano rumaanada garanaysin yani shay yaroo la eg waxa weeyaan miro soo baxo oo la eg eg cambaha midda weyn cambaha weyn la eg midda yarna cambaha yar la eg marka wuxuu ku waxay ku tilmaamaysaa marka haweenay bari weyn oo markay gaddi cad u jiifato oo dhabarka ay dhulka saarto baridiidna dhulka ay saarto meel bannaan ay ka soo baxayso markaa hoosteeda labadeeda canug ay isku tuurtuurayaan rumaano hoosteeda hoosteeday banuun ku cayaarayaan haween bari weynay ka wadaa marka uu hela ninka ayib faallaqanii wanakaxahaa aniga waa furay tii uu ka marka cajabgelisay u guursaday ayib fanakaxtu bacdahu rajulan sariyan kadib waxaan guursaday nin shariif ah rakiba shariyan ee fuulay faras wanaagsan oo socod fiican ama orod fiican wa akhada khadiyan ee misana qaatay faras waxaan leeyahay waran yacni marka nin rag ah oo faras isticmaala oo dagaal hadduu galona warmihiisa qaata baan guursaday leedahay wa araaxa calaya nacman hariyan wuxuuna ii galabtii ii soo caraabiyey geel badan geel badan yacni nin geel badanna waa ahaa galabtii geel badan oo marka guriga usoo caraabiyey wa acdaanii wuxuu i siiyey min kulli raa'ixatin neef kastoo soofa wax kastoo soofa soofaba wuxuu iga siiyey zawjan labo oo ah dhadig iyo lab geeli ha noqdo ari ha noqdo lo ha noqdo wuu i siiyey yani wa qaala kunii umma zarcin umma zarciyay cun wa miirii ahlaki ahalkaadana cunnada aan cunno wax uga gey waxay leedahay marka falow jamactu kulla shayin acطaanii wax kasta oo uu isiiyey maa balaga asqara aaniyati abi zarci abu zarci ninka la dhihi jiray oon hadda ka hor isguursannay weelashiisa midka ugu yeer ma gaarayay leh wax kasta oo uu keeno abu zarciga ka horreeyey marka ninkii awal hore ay wada joogeen ayaa weli la cajo badan isagoo ninkaanu wax walba u sameeyey marka ma alxubu ilaa lialxub alawal waayo ninkii horeeto aa weli madaxayda ku sajilan ninkii abu zarci la dhihi jiray maba gaari karaydtid oo weelka ugu yar xitaa ma gaari karo waxa hadda uu isiiyey ayib qaalat caaisha qaala lii rasuulu lah sl slam kuntu laki ka abi zarcin ummi zarcin intaasa xadiidka marfuucka intaa kalena waa sheeko caaisho markuu dhammaaday hadalkii oo sheekadii iyo qisadii u dhegaystay yuu nebigu marka wuxuu ku yidhi anugu waxaan ku ahay abu zarcin sida uu umu zarci u ahaa bacdu riwaayaata waxay leeyihiin ilaa annahu طallaqahaa wa inii laa uطalliquki maa sha allah waay qaala waxadaaniihi alxasan bnu cali alxulwaani qaala xadaana muusa bnu ismaaciil qaala xadaana saciid bnu salamata xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay saciid ibnu salamata huwa ibnu abilxusaam wa huwa madaniyun saduuq maa lahu fi lbukhaari ilaa hada almowdic yacni riwaayadana bukhaariyaa soo saaray markaa saciid ibnu salamata iyo waxaa xadiidka wariyey ciise bnu yuunus labadooda riwaayadan soo marna marka riwaayatu ciise bni yuunus bay ahayd riwaayadan marka waa riwaayatu saciid ibnu salamata can hishaam ibni curwata bi hada isnaad hayr annahu qaala faacilku waayo saciid cayaayaau abaqaa uu yidhi walam yashuk hayaayaau aw cayaayaau yaa dhahaya marka ciisa bnu yuunus wa qaala qaliilaatu lmasaarixi halka uu isku dara ciise bnu yuunus qaliilaatu lmasaarixi kahiiraatu lmabaarik uu isku daray saciid bnu salama isaga wuxuu ka dhigay kaliya qaliilaatu lmasaarix wa qaala wa sifru ridaa'iha waxa uu yidhi go-ayda sifirkeed sifirkiisa waayo markay go' qaadato isku duuduubto waxaad moodaa siday jirhkeedu uu u yaryar yahay inaan go-aan waxba ku dhex jirin saasuu yidhi isagu meesha meesh me meesha riwaayada ciise ay ahayd wamilki wamil wamilu ridaa'iha milu kisaaya ayb wa khayru nisaa'ihaa haweenkeeda ayadaa u khayr badan wa caqru jaaratiha meesha tii hore ciisa uu ka yihi wakaydu jaaratiha ayay waxay tii uu riwaayadan wuxuu leeyahy saciid ibnu salama wa caqru jaaratiha waa go-itaanka jaaradeeda midda lala qabo ayaa ku go-da wa qaala walaa tunaqisu miiratana tanqiisan tii hore kale waay marka labada riwaayo mid baa un tunaqisu ah midna waa tanqusu oo hulaasi ah wa qaala wa acطaanii min kulli daabixatin zawjan yacni mid kastoo la gowracoba waxa uu iga siiyey zawj meesha tii hore uu yidhi ciise bnu yuunus wa acطaanii min kulli raa'ixatin zawjan والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم